ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare oo khudbad ka jeeday shirka muhiim ee looga hadleeyey isku xirka ganacsiga soomaaliya ee shiinaha ayaa sharaxay siyaasadaha maalgashiga dowladda iyo sidoo kale fursadaha kheyraadka dabiiciga ee soomaaliya wuxuu sidoo kale soo bandhigay qorshaha isbeddelka qaran ee n t b iyo muhiimadda dalkuu leeyahay ra-iisul wasaare xamse cabdibare ayaa u sheegay ganacsatada shiinaha in soomaaliya ay diyaar u tahay inay soo dhoweyso isagoo ku casuumay in ay si toos ah u sahmiyaan fursadaha waaweyn ee dalka ka jira ra-iisul wasaare xamse ayaa xusay meelaha mudnaanta leh ee iskaashiga soomaaliya shiinaha waa kuwaas oo ay ka mid yihiin horumarinta tamarta kheyraadka dabiiciga ah kubcinta beeraha iyo dhaqaalaha iyo xoolaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka jira shirka ay si wada jir usoo qaban qaabiyeen safaaradda soomaaliya shiinaha ismaamulka gobolka ninjia ee ayaa lagu magacaabay shirka isku xirka ganacsiga soomaaliya shiinaha ee ninjia waxaana isugu yimid in ka badan boqolaal shirkadood oo soomaaliya shiineys ah iyadoo ujeedku ahayd in la xoojiyo isbeddelka dhaqaale iyo maalgashiga labada dhinac ayna soomaaliya noqoto xarun muhiim ah ganacsiga isku xirka carabta afrika aasiya iyo eshiya si loo maareeyo caqabadaha ka jira soomaaliya ee la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka